bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah ثuma الsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllahu عlyh wslm rabi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol toddobaatan iyo shanaad min suurati اlacraaf
waxaa laynoo sheegayaa qiso kale oo cajiib ah oo iyana horay u dhacday waa tusaalihii culimmada xunxun arrinkii tusaalaha u ahaa qisadeedii baa la gelaya qof kasta saamayn bay ku yeelanaysaa digtooni iyo ka fogaansho qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi watlu akhri nabi allow calayhim iyaga dushooda naba alladii kii warkiisii naba waa warka weyn can innaba alcaiim sooma cama yatasa'aluun can innaba alcaiim annaba waa abarka weyn wey naba ladii kii warkiisii aataynaahu isaga aanu siinay ladiigaba aayaatinaa aayaadkanaga aanu siinay ilahi wuxuu yidhi kii ninkii aayaadka yaga aanu siinay bal warkiisii oo markaan aayaadkanagi siinay fansalakha ka siimay minhaa aayaadkii ka siimay sida maska iyo abeesada iyo xuubka sare uga dhex siimaan oo uga mululuq dhahaan oo sambal cidlaa meesha uga tagaan iyagiina ka dhex baxeen sidaasoo kale aayaadka awalba ilaa si saxa uguma jirina dahaar sarey u ahaayeene aayaadka iyagu sidaa uga dhex siimay waxba kagama harin insalakha minha waa nin caalima oo cilmi ilaahay baray kutubta ilaahay baa wax laga baray aayaadki ilaahay baaba la siiye ilahay baa le aayaadkaygabaan siin aayaadkiibuu ka siin sida abeesadu maqaarka ama haraggeeda uga dhex siibanto oo muxuu see uga siimay aayaadkiibuu ka gaaloobay waana ka jeensaday insalakha minha alinsilaakh alkhuruuj baa la yidhahdaa qof kastoo kullu man faaraqa shay-an bilkulliya qofkii shayga ka dhex baxa dhammaan aan waxba isan kaga harin waxaa la yidhahdaa insalakha minhu waa ka dhex siimay ninkaa qisadiisa u sheeg oo markuu ka dhex siimay fa atbaca waxaa raacay hun ninkii aayaadka aan siino caalimka ahaa ashaydaanu shaydaankiibaaba raacay isagiibaa shaydaankii raacay lama dhihin shaydaankiibaa wuxuu raacay ninkii ninkiibaa mucallin noqday xumaanta iyo waxdhuminta iyo baadinimada iyo dalaalka meeshuu ka gaaray fa atbaca waxaa raacay hu ninkaa ladiigaas aayaadka iyaga aan siinoo ka dhex baxay waxaa raacay oo arday iyo tilmiid oo kale u noqday oo waddadiisii dabagalay ashaydaanu weeyaan shaydaan baa raacay fa kaana ninkaasi wuxuu noqday min alghaawiina buu noqday kuwa dhumay kuwaasuu ka mid noqday alghawaaya baadinimada kuwa ku rusuuqoo ku xididada bixiyey buu noqday awalna intuu ahaa mid muhtadiinta ku jira kuwa hanuunsan aladii aataynaahu aayaatina dee ismkaa mawsuul baa inaga laynoo ka cabiro alladii waxba magaciisa iyo qarniga oo ahaa iyo qisadu inteedii kale iyo intaa qur-aanku sheegay intaasaa ilaahay inoo sheegay culimmadu waxay leeyihiin balcum binu baacuura ninkii la dhihi jiray ayuu ahaa caalim reer bani israa'iil oo ahaa ismulacdamka u yaqaanay baa lii wuxuu ilaahay uu weydiisto cayntoodii baa la siin jiray shayga uu ku dhawaaqay ilaahu shaygaasaan ku weydiisa laftiisi baa loogu jawaabi jiro oo la siin jiray waxaa la yidhi nebiyullaahi muusa wuxuu u diray meel madyan la yidhaahdo war ummaddaa hore dadka ugu yeer diinta ugu yeer ummaddaa dadka hore diinta ilaah ugu yeer daaci baa loo diray daacinimo meeshaa ninkii boqorkaayo haysay farashaahul meliku boqolkiibaa rishwe siiya rishwe laaluush ninkii shiikha ahaa caalimka ahaa xoolaha loo dhiibi boqorkiibaa yidhi innaga nugu soo biir hawshaan iyo dacwadan iyo diinkan iyo arrimahan muuse aad wakiilka uga tahay ka bax intaasna qaado gunnadaas meelna waa laguu magacaabayaa diintaa nebi muuseen iska badaaba ka bax adiga laftaada boqorkan iyo diintiisa iyo hawshaanna soo raac markii hore waa diido waa diiday waa markii dambe sidii hadda aadba adduunya loogu dhiibayey hadba xoogaa loogu dhiibayey qofka haddii wax loo dhidiibo hawsheedu waa dhib badan tahay marka dambe si cad waxma sheegi karo waa arrintii yeela ilaa mar la yidhi muuse iyo inta rumaysay habaar adigaaba ismulacdamka yaqaano oo laga aqbalayaa wixii aad aad maaragtay ilaahay weydiisatid oo yidhi maya soo ma jeedaan wax malaa'ig dhinacyada ka taagan layma ogola lagu celiyey lagu celi intaasoo jeer markuu mid kasta diiday isna intaa xoolihii xaaraan tahay balaayada uu qaadanayo markasta waxaa la tusayay haddaad habaadhacdaa halaagsamay uu markii dambe xaaraantu qofku soo cunayo marka dambe wixii uu arkayey iyo wixii maaragtay wixii qalbigiisi baa madoobaanaya markaasaa markii dambe wuxuu yidhi awal waxbaa lay tusi jirado ha u dhowaan baa la dhihi jirado habaarkaas ha u dhowaani hadda waxba ma araga malaha waa la ii ogolyahay haddaa wax arki weyd waa de habaar waa lagu ogolyahay malehe xaaraantiiba intuu iska bariyey baa qalbigiisu madoobaaday qalbaabadii baa laga xiray markii uu habaarkii la yimid waayadii leeyahay carabkii baa soo dhacayoo halkaa laabta kusoo dhacay soo laalaatish ninkii noocaas ahaa bal ka sheeke ilaahay wuxuu yidhi walow shi'naa haddaan doonno la rafacnaahu ninkaa waa dallacsiin lahayn bihaa aayaadkaasaan ku rafcin lahayn maqaam sare baan haddaan doonno aayaadka ku gaarsiin lahayn dad waxaa jira inta martaba gaaraan intay isla fiicnaadaan martabadaa hadhow ka soo daata dad danoo akaabir noqday baa meel sare inta gaaraan markaas inxibaad waxaa ku dhaca martabadii iyo darajadii la siiyey inay ka soo hoobtaan afgembi loo soo tuuro haddaan doonno waa ku dallacsiin lahay walaakinahu isagu walaakinahu lagu noqoya isagu akhlada wuxuu u iishay maala weeye ilaal ardi dhulka ayuu u iishay dhulka isku dhejiyey ardada laguu sheegayo waa adduunyada akhlada ilaal ardi ila dunya weeye adduunyadii ayuu isku dhejiyey waa qofka meel ku dhabacda isku dhejiya adduunyadiiba waxa weeye uu ku habsaday ku dhabacday akhlada ay maala ila alard ila ila dunya adduunyadii ayuu u iishay oo doort aakhirou ka doort watabaca wuxuuna raacay hawaahu hawadiis markaasuu darajo saroo awal gaaray waxaa lagu tuuray asfala saafiliin meesha u horeyso sabxadda u hooseysaa la dhigay waxaa lagu tusaalaynayaa baa layidhi qofka inta diinta barta aan ka run sheegin ama adduunye iyo laaluushe iyo balaayo dhaafsadaha ama qaadi ha ahaado ama wadaad meelaha kale looga yarto muxakama ha noqdo ama shiikh caadi wax la weydiiye ha noqdo ama qof iska caadi oo kale ha noqdo qofkii diinta sidaa adduunyo ku bedesha bay tusaale u tahay waxay kaloo tusaale u tahay baa layidhi qofka haddii ibnu aadamka ah uu xaqa iyo wanaagga ku sugnaadana darajo sare mee sida u gaaray ilaa uu malaa'igta ka sara maro ka darajo sarreeyo haddii kalena oo aan diin hagayna isaga hawadiisa iyo naftiisa iyo caqligiisa keliya dhaho isku maamulno diin la'aan uu yahayna ama macaasidu ka tanbadatana xayawaanaadka inuu ka liidanayo xoolaha xooluhu waxay yaqaanaan baa li meesha manfacada ugu jidha iyo meesha madarada ugu jidha xagga naqalay aadayaan xagga roobku ka curtay aadayaan meesha dugsigaabay fariisanayaan meesha dhaxantaabay ka tegayaan meesha cirku cusub yahay aadayaan meesha ka didaan iyo bahalka ka cararayaan meesha danta ugu jidhay ku ordayaan sharqanta iyo wehelka iyo waxbay raacayaan waxa weeye markii baahi qabato ama gaaja qabato ama oon qabto meeshii biyo ku ogaayeen ama ka malayn jireen bay u dhaqaaqayaan wuu ka liidanayaa baa lii qofka bini aadamka xayawaanaadka caadiga ah oo sidaa u yaqaana dantooda wuu ka liidanayaa waxaan ka suuroobi karin xataa xayawaanaadka baa ka suuroobaya ilaahay wuxuu yidhi ninkaa noocaasoo bal aan diinkanagaiyo aayaadka yaga siinay baan weli ka hadlaynaaye fa maaluhu ninkaa tusaalihiisu ka maalilkelbi ay oo kale way xayawaanaadka kan u liita waa ay ay buu la mid yahi in taxmil haddaad isku xambaadhid ay calayhi dushiisa ay haddaad isku xambaadhid oo cayrisid oo u cagajuglaysid yalhaf waa carab laalaadinaya yalhaf waa haraaryoonaya yalhaf waa hiraanhiraya ow tatrukhu haddii aad ka tegtidna oo ay aadan hadda cayrin oo aadan eriyin oo aadan u cagajuglayn oo aadan didinna yalhaf iyana waa carab laalaadinaya labadii jeerba waa hiraanhiraya waa haraaryoonaya saasoo u hiqhiq leeyahayoo isagoo dhan maaragta u haraaryoonaya xayawaanaadka kale oo dhan noolaha kale waxa lay markii la cayriyo ay daalaan bay xuurtoodaan oo neeftuuraan oo haraaryoodaan oo qoraxdaa iyo socodka iyo cayrada layskugu daro amaa aygu waa ka duwan yahay haddii la cayriyo iyo hadduu iska fadhiyaba waa isku mid sidii wax maanto dhan la cayrinayo daalan buu saas feeraha iyo ee, carabka iyo u hirahiroon oo u haraaryoonaya labadiisi xaalaba waa iska sidaas weeye aygu marka xayawaanka kii u liitay oo xaalada ugu liitay ku sugan xaalaadkiis u liitay mid ka mida ku sugan baa lagu miaaliyey ama lagu tusaaleeyey ninkaa aayaadka ilaahay ka dhex baxay tamiilkaasaa la keena waxaa la yidhi yalha waa markuu carabka saa usoo saaro min atacbi aw ilcadr ama on ama daal waa iska hirahiraya ilaahay wuxuu yidhi daalika midkaas tusaalaha xun oo hadda ay lagu tusaaleeyey maalulqowmi qoom tusaalihii weeye alladiina qoomkaasoo kadabuu biaayaatina aayaadka inaga beeniyey aayaadka ilaahay qofka soo beeniyey tusaalahaas buu leeyahy diinta ilaahay ka weecda ka been sheega ka dhex baxa yuhuudna waa loo sarbeebayaadoo ogaada oo towreed baa laydin siiya tilmaamihii nebi maxamedna waa ku taallaayo waa taqaanaan nebigeenna calayh sala slaam markuu nebigu yimidna iyo tilmaamaha taqaanayeenna waa ka gaalowdeen xukunkii towreed baa ka dhex baxdan wey idinkoo isla waddanka iyo dadka iyo dalka sii hayso madaxnimadiinna iyo wadaadnimadiinna iyo yaysan idin dhaafin adduunyadaa qaadan jidheen baa tilmaamihii nebi maxamed khayru khalqillahi u qariseen calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi faqsusil qasasa qisooyinka uga qisood qisooyinka u qisood alqasas suurat lqasas baa leeyahay faqsus ilqasas lacallahum waxay mudan yihiin yatafakkaruun inay tafakuraan oo cibro qaataan ilaahay wuxuu yidhi saa'a waxaa xumaaday faacilkii baa kaa go'an saa'a waxaa xumaaday almaalu alla ilahay tusaala xun maalan waa tamyiis min jihati maal al leelahay tusaalaa xumaaday min jihati tusaale alqowmu maalulqowmi baa xumaaday maalka xumaaday alqowmu weeye maalulqowmi qoomkii maalkiisa alladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyeen biaayaatina aayaadkanaga al leelahay tusaale waxa ugu xun tusaalaha laga tusaaleeyey oo lagu matelay kuwa beeniyey aayaadka ilaahay wa anfusahum nafafyaalkooda oo keliyana kaanuu ahaaday yadlimuuna kuwa dulminaya naftoodan bay dulmiyeen wey wixii dhibo timaada naftoodan bay ku dhacaysa wa anfusahum kaanuu yadlimuun tusaalahaas qoladaas baa marka iska leh ninka caalimka ah tusaalihiisaa laynoo sheegay wey ay baa lagu miaaliyey xaaladdii u xumayd oo sidaas u xurtaysnaa ama u haraariyaysnaa baana lagu matay fasuuratu muntasicatun min mutacadid intaas oo shay oo mutacadida baa suurada laga soo dhex siibay waxaa lagu magacaabaa atashbiihu tamhiili ayaa la yidhaahdaa taasna halkaasaa la dhig ilaahay wuxuu yidhi man yahdi illaahu qofkii ilaahay hanuuniyo fa huwa isaga baa almuhtadii midka hanuunaya waman yudlil qofkii ilaahay dhumiyo fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga oo kaliya alkhaasiruun jumlada ismiyada hum ulaaika hum alkhaasiruun iyaga unbaa kuwa khasaaray qaala tacaala ilahi wuxuui walaqad xaqiiqee dara'naa waa abuurnay lijahannama naarta jahannama la yidhaahdo waxaan u abuurnay kaiiran wax fara badan oo min aljinni jinna iyo walinsi insi naarta jahannama la yidhaahdo waxaan u abuurnay oo ugu talagalnay oo u qorshaysanay walaqad daranaa ljahannama kaiiran wax badan oo min aljinni walins warshadaa jahannama naarta halkaa taal waxaan u diyaarinay wax tiradii ka batay oo jin ah oo insi ah baan u diyaarinay naartaas inay cunto waa kuwa ay xaqat calayhim alkalimatu alazaliyatu bishaqaawa kalimatu rabbika kuway ku dul sugnaatay wey ilaahay wuxuu yidhi lahum iyaga waxa u ahaaday quluubun qalbiyaal qalbiyaashaasoo laa yafqahuuna biha aysan waxba ku fahmaynin xaqa ku garan mayaan walahum acyunun indhana waa leeyihiin acyuntaasoo laa yubsiruuna bihaa aysan waxba ku arkaynin xaqa ku arki mayaan iyo qudrada ilaahay walahum waxa u ahaaday aadaanun dhego aadaantaasoo dhagahaasoo laa yasmacuuna bihaa aysan ku maqlayn xaq mawaacidda iyo khayrka waxa weeye dhegamale maaha indhamale maaha kumaba yaallaan maaha waxaa la anfinaya waxa weeye wixii anfici lahaa ku isticmaali mayaan dhegahooda iyo indhahooda iyo qalbigooda ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaasi kalancaami nicmoolayda oo kale weeye bal iskaba dhaaf nicmoolay inay la mid yihiin hum iyagu adallu kuwa dhumitaan badan wey iyadagaa baadinimo badan iyagaa ka liita xayawaanaadka ka xun yihiin ulaa'ika kuwaas hum iyaga unbaa alghaafiluun kuwa haafiliintaayo iska halmaansanah aflay ku jiraan wey say afladaa ku jiraan bay naftu ka dhacaysa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walilaahi ilaahay oo keliya waxa uu ahaaday alasmaau magacyadii alxusnaa ee wanaagsanaa ilaahay wuxuu leeyahay walilaahi ilaahay waxa u ahaaday alasmaau magacyo alxusnaa wanaagsan ee wanaag badan ee fadcuuhu ku tuuga oo ku barya bihaa asmaadaas ilaahay ku barya axsanu lasmaa ilaah baa leh ajaluha asmaa midda ugu weyn ilaahay baa leh taasi wata asmaa llahi alxusna magacyadaasaa ilaahay leeyahy wadaruu iskaga taga aladiina kuwa yulxiduuna leexanaya fii asmaa'ihi asmaadiisa dhexdeeda min alxada wa min laxada tii laga keenaba yulxiduuna fii asmaa'ihi magacyada ilaahay kuwa leexanayo macnaha leexinaya yamiiluuna fii asmaa'ihi asmaadiisa dhexdeeda waxay ka leexinayaan can ilxaq magacyada ilaahay magacyo ka dhex ishtiqaaqdeenoo kasoo dhex saaranayaan allah baa ilaahay ah markaas waxay dhahayaan ta magacii dhalan gediyaan laata alcasiiz baa ilaahay ahaa cuzaa bay dhahayaan almanaan baa ilahay magaciisa ka mid ah manaata bay dhahayaan magacyadii bay wax kala soo dhex baxayaan wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'i midda kale magacaan ilaahay u sugnaanoo ku soo aroorinoo isagu ilaahay sheegan ama nebigu ku sheegin adigu haba kula wanaagsanaadee iskagama tilmaami kadhid ha ilaahay waa caaqil iyo waa kadaa iyo magacyo aad iskaa adigu iskaga keensatay lama rabo yulxiduuna fii asmaahi magaca ilahay soo yahay baa u sheegaysaa tarjamadiisana waa lagu ogolyahay magaca ilaahay tarjamadiisa macnuhu keenaya inaad ku fasidho fadcuuhu bah ilahay magaciisa marka in lagu bariyo ilaa saddex meelood oo qur-aanka asmaalxusnaha lagu sheegayo tani ka mid tahay weeyaan ilaahay ku tuuga baa leeyihi maxaa yeele magacyada ilahay waana wan wanaagsan yihiin ismulacdamkiina hadde ilaahay waa leeyahay magacii weynaa oo magacyada ilahay lagu dhex qariyey marka kulligood ilaahay ku baray sagaal iyo sagaal shanka magac oo xadiidku taxay baku ilaahay ku tug hana moodin sagaal iyo sagaashankan keligood magacyada ilaahay inay intaa ku kooban yihiin ee keliya xadiidku wuxuu yidhi ina lilaahi tiscatan wa tisciina isman ilaahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac magacyadiisay ka mid yihiin boqol magac baa ilaahay leeyahay ilaa bid mooyaane sagaal iyo sagaashan baa soo haray man axsaahaa dakhala aljanna qofkii kooba jannadu gelaya buhaari iyo muslim baa wariyey tirmidina waa wariyey man axsaahaa waxay culimmadu dheheen man xafidahaa qofkii xafidaha oo watafakara fii madluuliha magacyadan macnahay huwan yihiin ku tafakura dakhala aljanna magacyaduna intaa keliya maaho inaysan intaa keliya ahayn xadiid kalaa wuxuu leeyahay nebigu ku ducaysay as'aluka ilaahu waxaan kugu baryaday bikulli ismin magac dhammaantii huwa laka adiga ku ahaaday samayta bihi nafsaka ilaahayu naftaada aa ku magacowday aw ista'arta bihi fii cilmi lqaybi cindaka ama ilaahayow aa la keli noqotay cilmulqayb agtaada aan cid kale ogeyn ibnu carabi wuxuu leeyahay culimmada qaar wuxuu ka soo rarayaa ilaahay inay u ahaadeen alfusmin kun magac magacyada ilahay waa badan yihin fadcuuhu biha ilaahay ku tuuga kuwaa magacyada ilaahay yaa leexinaya ama iilanaya oo leexanaya kuwaasna iska ilaaliya iskaga taga sayujzona waa la abaal marin doonaa maakii kaanoy ahaan jireen yacmaluuna kuwa ku camal fala wa miman kuwii waxaa ka midabaa ilahay yidhi khalaqnaa aan abuurnay ummatun ummad ummadaasoo yahduuna hanuuninaya dadka bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wa bihi xaqana yacdiluuna ku cadaalad samaynaya wladiina kuwa marka kuwo weligood xaqa ku taagan baa jira nebiga ibnu xadiid wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tazaalu daa'ifatu min ummatii koox ummadayda ka mida ka zuuli mayso inay daahiriina cala alxaqi xaqa inay daahirinayaan ku taagan yihiin laa yaduruhu man khadalahu qofkii khilaafa ama hoojiyana ma dhibaya iyaga walaa man qa xataa yaatiya amrullah ilaa ilaahay amarkiisa ka yimaado wahum calaa dalika iyagoo xaqii saa ugu sugan walxadiidu fi saxiixayn daa'ifadaas marka waqti hore keliya maaha koox gaara maaha waqti gaara maaha zaman kasta dad xaqa ku taagan baa la helaya makaan kasta dad xaqa ku taagan baa la helaya walow faasiqiinta iyo ahlu sharku tiradaba ha ka batin wladiina kuwa kadabuu beeniya biaayaatina aayaadkanaga sanastadrijuhum waan samaansamaynaa min xayu waa u seeta dheeraynaynaa min xayu meel laa yaclamuuna aysan garanayn markaasay nicmaa layskaga sii daynaya markaasay ishalmaamayaan markaasaysan toobad keenayn wa umlii waa u koran baa ilaahay leeyahay lahum iyaga umilhum umhiluhum waa u koranaya waa xadiidku wuxuu ahaa in allaha la yumli liaalim ilahay qofka aalimka waa u kortaa waa u kortaa waa u kortaa xataa idaa ahadahu lam yuflithu markii ilaahay qabtana ma sii daayo waumli lahum ina kaydii baa ilaah aniga kaydkayga iyo makrigaygu matiinun waa mid daran waa mid adag awalam yatafakaruu ma waysan fakarin tafakurin maa bisaaxiibin saaxiibkood inuusan ku sugnaan min jinnatin wax waalli ah war ma waysan tafakurin aayaadka ilahay ma waysan arag oo aysan ogaan nebi moxamed wax waalli iyo junuuna inuusan ku sugnayn rasuulka ilaahay xaqa inuu yahay ilaahay ummadda u soo diray hanuun iyo hidaayadana lala soo diray ilaa iyagaa waxay dhaheen yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru war midkan qur-aanka lagu soo dejiyadow innaka lamajnuunu qur-aan baa lagugu soo dejiyana waa leeyihi yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuunu bay dheh in huwa maa huwa nebi moxamed ma ahaanin ilaa nadiirun dige mubiinun cad oo digitaankiisu cad yahay yaa garanaya liman kaana lahu lubbun aw qalbun yacqil qofkii maskax iyo caqli weyn leh baa garanaya ilaahay ugu talagalay inuu garto awalam yandaruu ma waysan fiirin fii malakuuti samaawaat samaawaadka malakuudkooda iyo walarda ardooyinka malakuudkooda ma waysan fiirin oo ay deliishadaan arkaan qudrada ilaahay iyo wamaa ma waysan fiirin khalaqa allahu ilaahay abuuray oo min shayin shay ah wax ilaahay abuuray makhluuqaadka ilaahay dhammaantii mid weyn iyo mid yarba moysan arag oo ay ogaadaan ay gartaan ilaahay waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa waan casaa waan hushaanay casaa an yakuuna lacalla an yakuuna kadha casaa in laga yaabo an yakuuna inuu ahaaday qad iqtaraba mid dhowaaday ajaluhum iyaga muddadoodi iyo ajalkooda waan casaa waan hushaanay casaa an yakuuna inuu yahay inay dhici kadho qad iqtaraba mid dhowaaday ajaluhum iyaga ajalkooda oo ay waadhow dhintaan inay muddadooda dhammaad tahay wabiayi xadiiin xadiid iyo warkee ka aho bacdahu bacda alqur'aani qur-aanka dabadii yuminuuna ay rumaynayaan warbal warka qur-aan ka dambeeya oo ay rumaynayaan waa warkee ma jiro wey qof qur-aan warkiisa rumayn waaye warka kale ou rumaynayo aaminaya waa warkee fa biayi xadiiin bacdahu bacda alqur'aan yuminuuna ay rumaynayaan haddaysan isaga rumayn fabiayi xadii bacdahu yuminuun fabiayi xadiiin bacda allahi waaayaati yuminuun ilahay wuxuu yidhi man yudlil illaahu qofka ilaahay dhumiyo falaa haadiya lahu mid hanuuni mid hanuuniya uma ahaanin man yudlil illaahu falaa haadiya lahu wayadarhum ilaahay kuwaa waa ka tagayaa fii duqyaanihim qooqooda dhexdiisu kaga dhex tagaya yacmahuuna xaalayyihiin yataxayaruuna kuwa wareersan iyagoo mutaxayiriina halkaasaa looga dhex tagaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yasaluunaka nabi allo waxay ku weydiinayaan can isaacati saacadda qiyaamada ayaana jeerma goorma mursaahaa irsaaluhaa saacadda diritaankeedu ahaada saacadda qiyaamada irsaaluhaa wa iqaamatuhaa goormaa lasoo qotominayaa oo lasoo taagayaa oo lasoo dirayaa saacadda qiyaamada su-aashaasi ku weydiinayaan taariikhda iyo waqtiga iyo taymka noo sheeg saas ku weydiinaya saaca lagu magacaabo qiyaamaa lagu magacaabo qiyaamadii saacad baa lagu magacaabo can isaaca baa layidhi waa lisurcati maa fiiha min alxisaab xisaabta dhexdeeda dhacaysa baa dhararag degdeg wada ah ilaa waa aayadda qur-aanka wamaa amru saacati ilaa ka lamxil basari ow huwa aqrab saacadda dhicitaankeedaba waa isha biligteeda oo kale ow huwa aqrab ama waaba ka dhowaansho badanta gab baa adduunka o dhan hal mar laga siinaya aayaddu waxay kusoo degtay baa layidhi kuwa gaalabaa nebiga waxay ku dhaheen calayhi salaatu wasalaam in kunta nebiyan haddaad nebi tahay fa akhbirnaa cani saacati saacadda noo sheega mataa taquumu wakhtiga ay dhacayso markaasaa aayaddaa la soo dejiye marka in hadda saacadda qiyaamada ama adduunka la mudeeyo la adduunka waa toddoba kunoo sano ummaddan maxamediya wakhtigeedu waa kun sano iyo inta waxaasoo dhan muctamad maaha muctamad maaha waxa weeyaan halkan baa laga qabtaa qul waxaa dhahdaa nebi allow innamaa cilmuhaa saacaddaa cilmigeedu cinda rabbii rabbigay agtiisa u ahaaday wakhtiga ay dhacayso ilaahay maa cid kale mooga xadiidkiina waa isaga mal mas'uulu canhaa bicalama min asaa'il kan la weydiiyey kama yaqaan kan weydiiyey saacadda qiyaamada ilaahay baa og markay dhacayso calaamaad baase jira calaamaad baa jira calaamaad waaweyn iyo calaamaad yaryar wax badanoo ka midana waaba la arkayba ilaahay wuxuu yidhi laa yujallii ilaahay madfaydayo haa saacadda liwaqtihaa fii waqtihaa waqtigeeda yaa uma faydaayo ilaa huwa isaga mooyaane saacadda waqtigeeda uma faydaayo ilaa ilaahay mooyaane ilaahay baa faydaya xataa waxay ka dhigan tahay sida saacaddu u qarsoon tahay saacadda lafteedu iyada lafteedu isma oga waqtiga ay dhacayso laa yujalliihaa haa iyadii saacadii ah liwaqtihaa fii waqtiha iyada waqtigeeda lafteeda ilaahay iyada lafteeda uma faydaayo xataa ilaa huwa isaga mooyaane ilaahay baa caddaynaya ilaahay huwa alcaalimu biwaqtiha isaga unbaa kan og waqtigeeda faqula saacaddaasi waa cuslaatay fi samaawaati calaa ahli samaawaati samaawaadka ehelkooda iyo walardi calaa ahli lardi ahlu samaawaat wa ahlu lard saacadda waa ku dul cuslaat waa ka baqayaan saacadda iyo waxa imaanaya waxa cir jooga samaawaadka laftooda iyo cirarka iyo dhulalka iyo khalqiga dhex joogaba saacadday ka baqayaan maalin kastoo jumca buunka inuu dhaco bay dhegta la wada taagaya ilaa jin iyo insi mooyaane waa baqayaan laa ta'tiikum idiin imaan mayso saacaddu ilaa baktatan kada mooyaane kada idinku imaanaysaa waa la soo celiyey waxaa la yidhi yas'aluunaka nabi allo way ku su'aalayaan saacadda qiyaamaday ku weydiinayaan iyo wakhtigeeda ka'annaka sidii adigoo xafiyun caalim ku ah canhaa xaggeeda xafiyun mid ku xeeldheer ah xafiyun mid aad ugu xeeldheeraaday weydiinteeda iyo baarideeda iyo ogaanshaheeda sidii adoo ku ah xafi xafiyun canhaa aad mid inta dalabkeeda u beriyey macrifadeeda so u garan lahaa sidaa aad adigu u taqaanoo kale bay ku weydiinayaan qul waxaa dhahdaa innamaa cilmuhaa waa la soo ceshay saacaddaa cilmigeedu cinda allaahi ilaahay agtiisa ayuu ahaaday intaasoo jeer bay waxay dhaheen kuwa gaaloonka adduunka maanta jooga maalin fulaan baa qiyaamadu dhacaysaayo kuwa iswadalaayo kuwa isgubay oo kuwa isbaabaashay oo waxaasoo dhan waxba kama waxba ma oga ha waxba ma oga waa cilmu lqayb ysalunaka can saacata ayaana mursa fiima anta min dikraha walaakina akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga maxaysan ogayn sababka qiyaamada loo qariyey ma oga saacadda qiyaamada ama laa yaclamuuna ma oga dadka badankooda saacadda qiyaamada cilmigooda inamaa cilmuha cind allahi ilahay agti inay tahay keliya dad badan baan ogeyn ee maaha dadka badankooda saacadda qiyaamada ma oga laakiin qaarkood baa iyadii og maahay ilaahay inuu isagu la cilmigeeda khaas yahay dadka badankoodu ma oga walaakina akar naasi laa yaclamuun maxaa saacadda qiyaamada loo qariyay waktigaa dhimanaysa maxaa lagaaga qariyay waxaa ku jira baa layidhi inay dadku digtooni ku jiraan ay cabsi ku jiraan ay macsiyada ka fog yihiin amaa adoo macsidan iyo xumaantan ka talinaya ama ku jira qiyaamadii baa kugu duldhacda ama adiguba dhimataa oo balaaye iyo shar lagugu khatimaa cabsiha lagu jiro saacadda waxaa lagu qariyey saacadahaas ku dhex jiraayo maalmahaas waa lagu dhex qarsho laylatulqadriga maxaa lagu qariyey bisha ramadaan habeenadiis in la wada dadaalo saacatulijaabada jumcada ku jidha maxaa lagu qariyey waxaa lagu qariyey jumcadaa saacadaheeda inku qofku maalintaa jumcada dhan dadaalo ismulacdamka maxaa lagu dhex qariyey asmaaulxusnahaasaa lagu dhex qariyey inaad kulligood ilaahay ku tugto qofka weligaayo saalixaayo mustajaabu dacwadaayo wixii ilaahayo uu yidhaahdo aan isha loo marmarin ummaddaa halkaa iska joogtaa lagu dhex qarshay ha si qof kastaa khayr aa uga rajaysid qof kastaa ducaya khayr uga dalbato iyo wanaag ma taqaanid midka u yahay waxyaalo badan oo noocaas baa jira oo saas waxyaalo kale loogu dhex qariyey qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamedow calayka asalaatu wasalaam laa amliku anigu ma hananayo cid kaleba iskaba dhaafin linafsii anigu naftayda u hanan mayo nafcan nafci walaa barran iyo bar khayr iyo shar midna naftayda khayr uma soo jiidi karo sharna kama difaaci karo ilaa maa shaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane marka anooba sidaa ah seebaan saacadda qiyaamada cilmigeedii u ogaan karaa walow kuntu haddii aan ahay aclamu mid og alqayba qaybka haddaan waxa maqan ogahay lastakartu waa badsiiniya dalbi lahaa min alkhayri khayrka waa badsiinya dalbi lahaa haddaan qaybka ogahay khayrkaan si tiro badan u boobi lahaa oo u badsiinya dalbi lahaa khayr badan baan xasilsan lahaa oo manaaficda adduunka iyo khayraadkeeda ah aafaadkeeda iyo dhibaatada meel kasta cidda dacwadeeda aqbalaysa haddaan ogahay kan kan aqbalayn kada kanna waa og ogahay kanna waa og meel kasta waxaan samayn lahaa sida maaragtay khayrka iigu jiro lastakartu min alkhayr wamaa massaniya imana taabteen assuu xumaanna imaba taabteen daa qayb ogahay xumaan oo dhan waa ka ictiraazi laha ilaa waa aqaanaa laakiin sidaa darteed xogtaa ma hayo oo wixii liga qadaraa igu dhacaya ama khayr ama shar nabiga isagoo dagaalamaya intaasoo nabar soo gaareen calayh salatu salaam intaasoo dhiig laga keenay intaasoo dhaawac gaareen in ana maa ana anigu maahi ilaa nadiirun mid nadiiro digaya mooyaane rasuulla soo diray lil indaar digi darteed wa bashiirun wamaa ana ilaa bashiir mid bishaaraynaya oo bishaaro yaa wada mooyaane wax kelmaya liqowmin qowm qoomkaasoo yuminuuna rumaynaya baan una digaya una bishaaraynaya ama gaaladaan u digaya muminiintana waa u bishaaraynaya liqowmin yuminuuna yusadiquuna bimaa ji'tahum bih waxaan ula imid min cindi illaahi tacaala alla agti waxaan ugala imid qolada rumaynaysa qoladaa weeyaan usluubkaasaa marka lagu keeno darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab